الحمد لله الذي خلق الكون من عدم ودبره وخلق الإنسان من نطفة فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وبعد maantay taariikhdu tahay labaatan bisha toban iyo koowaad kun afar boqol afartan iyo labo hijriya kuna beegan soddonka bisha lixaad labada kun labaatan iyo kow milaadiya ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysane calas cali cabdulle da'diisuna tahay kontan iyo kow jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus la shaqaynaayey sirdoonka maraykanka kana qayb qaatay insaal ka dhacay kunyi barrow intaas kadib maxkamaddu waxay jawaabka dalabtay eedaysane calas cali cabdulle wuxuuna ku jawaabay sida tan anigoo joogo xamar ayaa waxaan is aragnay nin ka tirsan bi-asta murtadiinta wuxuuna ii soo bandhigay in aan la shaqeeyo una soo gudbiyo macluumaad wixii aan ka heli karo mujaahidiinta waana ka aqbalay kadib markii aan ku soo laabtay kuunyu ayaa waxaan la kulmay abuuweershe wuxuuna igu dhahay waxaan la shaqaynaynaa nimankan gaalada ah ee diyaar io ahow markaan ku soo waco waayahay ayaan ku dhahay kadib haween ayuu i soo wacay waxaanaan soo kaxaynay ciidamo gaalo ah waxaana keennay magaalada kuunyo madaafiicayayna ku tuureen kadibna waa la isoo qabtay labo waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysane cabdiwaaxid cabdulaahi diiriye carabey da'diisuna tahay labaatan iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus ka tirsan bi'asta murtadiinta una u gacan geliyey gaalada dad muslimiin ah intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysani cabdiwaaxid cabdulaahi diiriye wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan ka tirsanahay bi'asta aniga ayaa ka dalbaday in aan ka mid noqdo wayna iga aqbaleen shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ah kow in aan u qoray rag ilaa shan nin ah oo ayaga la shaqeeyo labo waxaan farmuuqay saddex ruux oo muslimiin ah wayna qabteen sidoo kale shareexo ayaan mar ka soo qaaday waxaan u keenay nin ay igu soo xidheen oo ku sugan wilaayada waana ku wareejiyey anigoo shaqadaas ku jiro ayaana la isoo qabtay saddex waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysane cabduqaadir maxamed abow cabduqaadir bambiiste da'diisuna tahay soddon iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus la shaqaynaayey sirdoonka maraykanka kana dembeeyey duqeymo ka dhacay gudaha kuunyo iyo duleedkeeda intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysani cabduqaadir maxamed abow cabduqaadir bambiiste wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan la shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxaa shaqadaa jaajuusnimo iisoo bandhigay nin lagu magacaabo jaylaani mayow oo ayaga la shaqeeyo waana ka aqbalay shaqooyinka aan u qabtayna waxay kala ahaayeen sida tan kow waxaan shareexo gacantayda ku saaray gaari minubajeero ah waana la duqeeyey labo waxaan shareexo dhigay garaashkii maaliyadda waana la duqeeyey saddex waxaan shareexo dhigay barxad ku taallo duleedka kuunyo ayadana waa la duqeeyey sidoo kale waxaan gudbiyey nabaro ay leeyihiin rag ka tirsan mujaahidiinta dhammaan waxaan ku qaatay lacago aan badnayn afar waxaan maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysane abuu cabdinuur fanaay abuuweershe da'diisuna tahay soddon iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus la shaqaynaayo sirdoonka maraykanka kana dembeeyey duqeymu ka dhacay kuuyin barrow iyo inuu yahay saaxir intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane abuu cabdinuur fanaay abuu weershe wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa in aan la shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxaa shaqadan ii soo bandhigtay haweeney lagu magacaabo fartuun cumar abakow oo loo yaqaano farto waana ka aqbalay kadibna waxay igu xirtay nin la shaqeeyo maraykanka waxaana sii shaqaalaystay lix qof shaqooyinka aan la qabannay maraykanka waxay kala ahaayeen sidan kow waxaan laba mar kuunyu ku soo hoggaaminay bangaraaf aniga bili maxamuud iyo calas mar waxay magaalada ku duqeeyeen hoobiyaal markii labaadna way fashilmeen cabsi aaweed labo waxaan gacantayda ku geeyey shareexo guri ku yaallo kuunyo oo ay degganaayeen rag ka tirsan fursaanta waana la duqeeyey macluumaadka guriga waxaa ii keenay cumar dooyow shareexadana waxaa ii keentay farto saddex waxaan mas-uul ka ahaa duqayntii lagu dilay dheereeye waxaana ka gudbiyey nabar waxaana ii soo helay xasan buuxow afar waxaan gudbiyey oo kale guryo iyo nabaro ay lahaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta shan sidoo kale waxaan muddo dheer ku shaqaysanayey sixirka noocyadiisa kala duwan anigoo howshaas ku jira ayaa la isoo qabtay shan waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysane cumar cabdiraxmaan cumar dooyow da'diisuna tahay soddon iyo lix jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus ka tirsan sirdoonka maraykanka uuna yahay shakhsigiisoo sahmiyey gurigii fursaanta lagu duqaynayey intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cumar cabdiraxmaan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan la shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxaana ii soo bandhigay shaqadaas nin lagu magacaabo abuweershe waana ka aqbalay wuxuuna ii diray in aan u soo gudbiyo wixii macluumaad aan ka helo mujaahidiinta shaqooyinka aan la qabtay waxay kala ahaayeen kow waxaan soo sahmiyey gurigii fursaanta lagu duqeeyey ee kuunyi barrow abuu ayaana shareexada dhigay labo sidoo kale waxaan u gudbiyey nin ka tirsan mujaahidiinta gurigiisa iyo labarkiisa waxaa kaloon u gudbiyey goobo aan ku tuhmayey inay deggan yihiin rag ka tirsan mujaahidiinta lix waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysane xasan cabduqaadir cumar xasan beeriyow da'diisuna tahay soddon iyo todoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus ka tirsan sirdoonka maraykanka iyo inuu shareexooyin fara badan ka keeni jiray xamar intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysani xasan cabduqaadir cumar wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan ka tirsanahay sirdoonka maraykanka aniga oo joogo kuunyo ayaa waxaa ii yimid nin lagu magacaabo abuweershe wuxuuna iga dalbaday inuu ii qoro ciidan waana ka aqbalay shaqooyinka aan qabtay waxaa ka mid ah kow waxaan shareexooyin la xabo ah ka soo qaaday nin la shaqeeyo maraykanka waxaana ku wareejiyey cabdulli farkeeto waxaan lacag ka qaatay farto labo mar kale waxaan shareexooyin iigu keenay afgooye nin kale oo ka tirsan sirdoonka maraykanka waxaana ku wareejiyey nin ayaga la shaqayneeyey oo kuunyu joogay waxaana ku qaatay lacag mid ka mid ah shariixooyinkan waxaa lagu duqeeyey gurigii alfurqaan lacag ayaana ku qaatay saddex sidoo kale waxaan shareexooyin ka qaaday abuweershe waxaana ku wareejiyey cabdulli farkeeto toddoba waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysane abuukar cabdi cumar abuukar basey da'diisu tahay soddon iyo kow jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus la shaqaynayey sirdoonka maraykanka kana dembeeyey duqaymo ka dhacay kuunyo iyo duleedkeed intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane abuukar cabdi cumar wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa in aan la shaqaynayey sirdoonka maraykanka waxaan ii soo bandhigay shaqadan nin lagu magacaabo cabdulli farkeeto waana ka aqbalay shaqooyinka aan la qabtay waxay kala yihiin sidan kow waxaan shareexo saaray gaari ay wateen rag makaanikiin ah oo ka tirsan mujaahidiinta waana la duqeeyey labo waxaan shareexo saaray gaari uu watay nin shacab ah oo lagu magacaabo abbow waardiyow waxaana lagu duqeeyey duleedka kuunyo saddex waxaan shareexo saaray gaarigii yuusuf xaaje waxaana lagu duqeeyey inta u dhexayso kuunyo iyo jilib afar waxaan shareexo saaray gaari zuugzuuki ah oo uu watay nin ka tirsan mujaahidiinta waana la duqeeyey shan waxaan shareexo saaray gaarigii maclin yaxye waxaana lagu duqeeyey agagaarka samteel kuunyo lix waxaan shareexo saaray gaarigii lagu duqeeyey warsame iyo bakar toddobo waxaan shareexo dhigay kontaroolka kuunyo ee dhanka jilib waana la duqeeyey siddeed sidoo kale waxaa wax ka ogaa markii shareexada la saareeyey gaarigii uu watay khaalid suldaan siddeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysane jaylaani mayow sheekhuna da'diisuna tahay afartan iyo kow jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus ka tirtan sirdoonka maraykanka mas-uulna uu ka ahaa duqaymo ka dhacay kuunyo intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysani jaylaani mayow shiikhuna wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan ka tirsanahay sirdoonka maraykanka waxaana shaqadan ii soo bandhigay nin la shaqaynayey maraykanka waana ka aqbalay wuxuuna ii diray in aan u soo gudbiyo wixii xog ah oo aan mujaahidiinta ka heli karo shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ah kow waxaan mas-uul ka ahaa aniga iyo cumur ku jow dilkii loo geystay sheekh cabdiraxmaan xudayfe aniga ayaa keenay xogta safarkiisa waxaana cumur ku jow ku dhahay shareexoha loo dhigo sidaas ayaana lagu duqeeyey labo waxaan xogtiisa keenay gaarigii ay wateen raggii makaanikiinta ahaa waxaana amray in shareexo la saaro waana la duqeeyey saddex waxaan macluumaadkiisa keenay gaarigii warsame waxaana shareexo u dhiibay abuukar baseey wuuna saaray sidaas ayaana lagu duqeeyey afar waxaan ka war helay inuu sheekh cali jabal safar yahay waxaana gaarigiisa tusay fargeeto si uu shareexo u saaro waana uu saaray kadibna sheekha waa la duqeeyey shan waxaan xogtiisa keenay gaari minubajeero ah oo uu watay yuusuf xaaje waxaana arkay gaarigii oo labaaji saaran waxaana shareexo u dhiibay abuukar baseey wuuna saaray kadibna waxaa lagu duqeeyey inta u dhexayso kuunyo iyo jilib lix khaalid suldaan waxaana ku wareejiyey fargeeto iyo cumur ku jow kadibna fargeeto ayaa shareexada saaray waana la duqeeyey toddobo sidoo kale waxaan xogtooda diyaariyey gaarigii ninkii shacabka ahaa xaruntii alfurqaan geerishkii maaliyadda dhammaan shareexo ayaan dhignay waana la duqeeyey siddeed waxaan helay oo kale xogta gabar muslimad ah oo xamar u safartay waana gudbiyey sidaas ayaana lagu qabtay waxaa kaloon gudbiyey nabarkii oday bile iyo macluumaadka rag badan oo mujaahidiinta ah sida guryahooda shaqadooda nabaradooda iyo magacyadooda ugu dambayn xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha magacyadooda aan kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sidaa soo socoto kow in falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil xaduriddo ah almaraajic qowluhu tacaalaa waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma alظaalimiin في سورة المائدة الآية رقم 51 وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه إثبات الحكم الإقرار والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وبالله التوفيق والآن حان وقت التنفيذ
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله